أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamed وعlى آliه وأصxaabihi أجمaعiin casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaashan iyo koowaad ee suuraة الأncaam ka mid ah waxaa noo soo dembeeyey oo aan soo haynay mushrikiintii iyo shirkigii ay ku sugnaayeen iyo foolxumada shirkigaas iyo ambiyadii ilaahay subxaanaه watacaala oo nabiyullaahi ibraahim gaar ahaan laga qiseeyey sida uu towxiidka xujajkiisa uu u oogay ambiyada ilaahayna dhammaantood inuu towxiidkaas ku hanuuniyey oo rabbi noo tilmaamay ayaan soo haynay mas'aladaas oo ah mas'alo asal ah oo cibaadatullaahi tacaala waxdahu ilaahay keliya in la caabudo iyadoon loo shariig yeelaynin halkan marka waxaa laga gelayaa mas'alo kale oo iyaduna aada iyo aada asal u ahoo muhim ah masaladaasna waxa ay tahay risaalada iyo nubuwada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo rasuulnimadiisa in la sugo oo aada marka yacnii dhidibada loogu taago ee taas oo marka de arkaanta iimaanka an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi qeyb dhan oo arkaanta iimaanka ka mid ah waaye qur-aankuna aada iyo aada buu ugu dadaalay inuu bayaaniyo aliimaanu billah oo towxiidkii iyo uu ka bayaaniyo nubuwada iyo risaaladana in aada iyo aada ugu bayaaniyo qur-aanka aada ayay ugu badan tahay marka allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wamaa qadaruu ma aynan weyneynin allaha alla ma aynan weyneynin xaqa qadrihi weyneyntiisii xaqnimadeeda iyo dhabnimadeeda ma aynan weyneynin id waqti ma aynan weyneynin qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allaahu alla ma soo dejinin calaa basharin bashar korkii kuma uunan soo dejinin min shay-in ay shay-an waxba kuma uunan soo dejinin qul waxaa tidhaahaa nebiyow man kumaa ansala dejiyey alkitaaba kitaabkii yaa soo dejiyey alladii kitaabka oo jaa-a bihi ou la yimid muusaa muuse ou la yimid nuuran xaal uu yahay iftiin wahudan hanuun xaal uu yahay linnaasi dadka uu u yahay tajcaluuna xaal aada yeelaysaan hu kitaabka alle alla muuse uu kusoo dejiyey qaraatiisa warqado aada yeelaysaan markaa taas oo tubduunahaa aada muujinaysaan wa tukfuuna xaal aada qarinaysaan kahiiran in badanna aada qarinaysaan wacullimtum waa la idin barbaray maa ayaa la idin barbaray lam taclamuu aydnan ogeyn antum idinka iyo walaa aabaa-ukum aabbayaalkiin toona aydnan ogeyn qul waxaa tidhaahdaa allaahu anzala waxaa soo dejiyey kitaabkaasi allaahu baa soo dejiyey huma markaa dabadeed darhum iskaga tag iyaga fii khawdihim dabaalashadoodaas ay baatilka dabaalanayaan dhexdeeda uga tag yalcabuuna xaal ay cayaarayaan markaas oo iska dheeldheelayaan oo diinkoodii lahwi iyo lacib ay ka dhiganayaan wuxuu leeyahay alla wamaa qadaru llaha ma aynan weyneynin alle xaqa qadrihi weyneyntiisa dhabnimadeeda marka xaqa masdar ahaan bay ku nasbisan tahay inkastoo ay tahay sifo loo idaafeeyey mawsuufkeeda oo waxay ahayd wamaa qadaru llaha qadra xaqihi ama qadran xaqan saas oo kale marka sifadii ayaa waxaa loo idaafeeyey mawsuufkeeda markaasaa sifadii icraabtii ay yeelan lahayd ayaa la siiyey marka mawsuufkii icraabta u yeelan lahaa baa sifadii la siiyey marka macnuhu wuxuu yahay wamaa qadaru llaha alla ma aynan weyneynin xaqa qadrihi weyneyntiisa dhabnimadeeda weyneyntii ou mudnaa rabbi ma aynan weyneynin waayo macnaha waxaa kaloo lagu macneeyaa ma aynan ku tilmaamin alle tilmaantii ou dhabnimo u lahaa ma aynan ku tilmaamin id waqti ma aysan weyneynin qaaluu markay xiina qaaluu markay yidhaahdeen ma aysan weyneynin alle maa anzala allaahu alla ma soo dejinin calaa basharin bashar korkiisa min shay-in ay shay-an kuma soo dejinin ayb bashar dhammaantiisba ilaahay waxba kuma soo dejininoo bashar looma waxyoonin marka warkooda ayaa wuxuu yahay marka qadiyo oo waxaa weeyaan saaliba kulliya wey nacam saaliba kulliya waayo basharoo dhan ayay waxay ka siibeen oy ka anfinayaan in wax lagu soo dejiyey waxyi ah markay sidaa yidhaahdeen alla ma weyneynin ayuu alla leeyahay waxaa la isweydiin karaa marka in sidan la yidhaahdo weyneynta alle maxay u dhibe bashar ilaahay waxba kuma soo dejinin weyneyntii alle miyay meel ka dhac ku tahay haah waayo macnaheedu waxay tahay dadka waxaa loo abuuray cayaar cayaar allaha weyn ayaa dadkan iyo samaawaadkan iyo dhulkan iska abuuray bilaa macno u abuuray macnaheedu sidaas wey fii suurati lmu'minuuna ana ugu tegaynaa afa xasibtum anamaa khalaqnaakum cabathan wa anakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malayseen dheel dheel iyo cayaar cayaar inaan idiin abuurnay oo annaga aydnan noo soo noqonaynin sidoo kale alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ayaxsabu linsaanu an yutraka sudaa insaankuma wuxuu u malaynayaa in laga tegaayo isagoo baagamuuddo ah oo mas-uuliyad ka maran sidaa in lagu dhaafayo miyuu u malaynayaa oon la amraynin waxna laga reebaynin mar haddaan ogaano marka insaanku in wax la amraayo waxna laga reebaayo waa in bashar marka loogu soo dhiibo risaalo amarkii iyo nahyigii wadato marka ninka yidhaahdo wax risaalo ah ma jirto ilaahay ma uunan qadarin ninkaasi waayo ilaahay inuu inta dadkii abuuray haddana maalaa yacni uu u abuuray iska soco un ay tahay arrintaas waa khatar fii suurati saadna alla wuxuu ku tilmaamay arrintaas mala aad u xun inay tahay dadka gaalada ah maladooduna inay sidaas tahay wma khalaqna الsmaaء wاlأrضa wma baynahma baطila dalika danu اladiina kafaruu faweylu liladiina kafaruu min الnaar marka rabbi ma uunan weyneynin qofka risaaloo dhan xagga iska dhigay oo inkiray qul waxaa tiraahdaa man kumaa anzla dejiyey alkitaaba kitaabkii yaa soo dejiyey aladii kitaabka oo jaaءa bihi ou la yimid muusa muuse ou la yimid nuuran xaal uu yahay iftiin wahudan xaal uu yahay hanuun linaasi dadka uu yahay aayadda marka waxaa la yidhaahdaa ma waxay ka waramaysaa yahuudda oo waxa la haysta ma yahuudda oo hadda sidan yidhi mise waa mushrikii alcarab in badanoo mufasiriinta ka mida waxay yidhaahdeen yahuudda ayay aayaddu ka waramaysaa ee waxaana ku tusaaya qul man anzla alkitaaba aladii jaaءa bihi muusa nuuran wahudan linnaasi tajcaluunahu waxa marka kitaabkaasi waraaqo un ka yeeshayna waa yahuudda ee mushrikiin alcarab maba aynan aqooninba kitaabkaas qaar kalena waxay le marka meeshaas ishkaal baa imaanaya oo ah marka haddii aayaddan yahuud lagula khitaabayo suuraddana aan dhahnay hal maray soo degatay waana makiya ee yahuudduna maka ma aynan joogin bilaa yacni bilaa shakin oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu hijrooday kadib ayaa yahuudda madiine oo ugu tegay marka aayaddaani sooma noqonaysa marka madaniye mar haddii yahuud lagula xujaytamayo oo markaa iyaga lagula lagula doodayo miyaynan sidaa noqonaynin ishkaalkaas baa marka meeshaas imaanayo ibnu jariir isaga wuxuu doortay inay aayaddu ka hadlayso mushrikiin alcarab kufaaru qurayshna ay yidhaahdeen sidaas ilaahay bashar waxba kuma soo dejinin mana kaa yeelayna waxa aada wadato sidaa inay iyagu yidhaahdeen muuse marka maxaa loo soo qaaday kitaabkiisa nimankan carabta dad waxaa ugu dhowaa oo ahlu kitaaba yahuuda ugu dhoweydoo madiine iyo joogtay marka muuse iyo kitaab in lagu soo dejiyey iyo waxunbay maqmaqlayaan marka sababtaasaa marka qul man anzala alkitaaba aladii jaa'a bihi muusa loo yidhi waayo ayagu muuse ma diidana risaaladiisa midda nebi moxamed ay diidan yihiin sala allahu calayhi wasalam marka midii aan aynan diidanayn ayaa waxaa la leeyahay yaa soo dejiyey qadiyada horena marka qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay waa saaliba kuliya waaye midan dambana muujib oo juz-i ah waaye qul man anzla alkitaaba aladii jaءa bihi muusa yacni qeybtan dambeo jawaabta ah muuse keliya lasoo qaaday muuse kitaabkii lagu soo dejiyey yaa soo dejiyey macnuhu marka waxay ka dhigan tahay haddii muuse risaalo ay u ansaxday muusena uu bashar yahay ee bashar risaalo waa lagu soo deji karaa warkiinaan waxba ka jirin waay macnaha ayb su-aasha iyo jawaabtu iyo xujadu marka saasay iskula iskula socdaan ibnu jariir marka isaga qiraa'ada kaleo yajcaluunahu qaraatiisa yubduunahaa wayukfuuna kahiiran qiraa'ada abu camar iyo ibnu kahiir ayuu rajaxay qiraa'ada kale ka rajaxay qiraa'at ljumhuur wuxuuna yidhi marka yajcaluuna qeybe ayaa lagu ayaa ayaa yuhuudda marka looga sheekayna waxay tusaysaa marka in mushrikiin alcarab qisadan loo wada iyaga yahuuddiina marka waxaa looga sheekeeyey qof saddexaad camal ya- baa la isticmaalaha ayb isagoo halkaasuu maray ibnu jariir qul waxaa tiraahdaa siyaaqaana marka uu ku xoojiyey wuxuu yidhi aayad aayadihii hore waxay ka hadlayeenoo dhan waxay ku saabsanaayeen mushrikii alcarab in iyada lagu wado ayaana wanaagsan sidaas isaga siyaaqa ugu rajaxay qul waxaa tiraa man yaa-a kumaa anzala dejiyey alkitaaba kitaabkii aladii kitaabka oo jaa-a bihi uu la yimid muusa muuse uu la yimid nuuran xaal uu yahay hanuun wahudan xaal uu yahay nuuran xaal ou iftiin uu yahay wahudan xaal uu yahay hanuun linnaasi dadkii uu u yahay ayb tajcaluuna haddii la yidhaha marka dee yahuudi baa lagula hadlaa marka ayb haddii la yidhaahda marka yajcaluuna yajcaluunahu haddii la yihaahdana waa laga sheekaynaa ayagii marka waxaa lala hadlaayana waa kufaaru quraysh tajcaluuna xaal aad ka dhiganaysaan idinka yahuudda ah hu kitaabkii nabiyullaahi muusa alla uu kusoo dejiyey qaraatiisa aad ka dhiganaysaan waraaqo aad ka yeelanaysaan marka ayb qaraatiis marka waa jamcu qirdaas dafaatir iyo kutub iyaad ku qor ayaad ku qoranaysaan kala go-go-an intaad soo guurisaan ayaad xaansho cad ku guurisaan ayaad waxna ka ka tegaysaan ood uga tegaysaan asalkii towreedood ka guurinayseen waxna aada marka qoraysaan oo sidaad doontaan marka aada yeelaysaan idinkoo wax taxriifinayo tajcaluuna xaal aad ka yeelaysaan hu kitaabkii nabiyullaahi muusa lagu soo dejiyey qaraatiisa aad ka yeelaysaan waraaqo waraaqaha oo tubduuna aada muujinaysaan haa iyada waxaad doontaan baad muujinaysaan oo dadka usoo bandhigaysaan wa tukfuuna waad qarixaal aada qarinaysaan kahiiran in badanna aada qarinaysaan ay wa tukfuuna xaal aada qarinaysaan minhaa yacni towreedkii xaggiisa kahiiran axkaam badanna aada qarinaysaan sida nebiyullaahi moxamed tilmaantiisoo kale sida rajmiga iyo axkaamtiisoo kale marka yacni asalkii towreed baad waraaqo cad uga guursanaysaan waxaad rabtaanna dadkaad u muujinaysaan waxaad doontaanna waad qarinaysaan dhaqankiinu marka saas ayuu yahay baa la leeyahay wa cullimtum waa la idin baray haddaad yahuud tihiin maabaa la idin baray shay lam taclamuu aydnan ogeyn antum idinka iyo walaa aabaa'ukum aabayaalkiin wax badan oo idinkaba aydnan towreed iyo kutubtii kale aydnan ka ogeyn ayaa qur-aankanu ou idin baraa waay macnaha waayo marka qur-aanku isagaa muhaymin ahoo suurat lmaa-ida waxaan kusoo marnay wa muhayminan calayhi wixii marka towreedoo idinka xataa aydan cilmi u lahayn qur-aankaad ka ogaanaysaan qur-aankan iyaad ka ogaanaysaan ayb marka wacullimtum maa lam taclamuu sidaas khitaabku marka hadduu yahuudii yahay wacullimtum ayuha alyahuudu fii hada lqur'aani waxaa la idinku baray waxaa la idinku baray ilaa nebigay ka maqlaayaan ma ogtahay maa lam taclamuu waxaydnan ogeyn waa meeshuu alla ka yidhi oo kale ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akthara aladii hum fiihi yakhtalifuun waxay isku khilaafayeen badankiis xaqiisii iyo baatilkiisii qur-aankaana ka sheekeynaya marka waxaynan iyaguba ogeyn oo ay cilmi la-aan ka ahaayeen ama shaki uga sugnaayeen ayuu barayaa qur-aanku antum wacullimtum waa la idin barbaray maa shay lam taclamuu aydnan ogeyn antum idinka iyo walaa aabaa'ukum aabbayaalkiin qul dheh allaahu marka jawaabtani su-aashii hore waay qul man anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusaa kitaabkii muuse uu la yimid yaa soo dejiyey qul dheh allaahu ay anzalahu waxaa soo dejiyey allaahu allah soo dejiyey marka allaahudan caamilkeedu waa lafduljalaalaha caamilkiisu waa iska waa iska maxduuf waana la garana waayo waxaa soo horreeyey man anzala caamilku si ahaanu usoo hormaray yaa soo dejiyey allahu anzalahu allah soo dejiye taasoo kalena marka luqada carabiga wax ku badan waaye ee mana ahan hal erey keliya ma ahane ereyga kale macno ahaana loo fahamsan yahay oo siyaaqa laga garana haddii marka laga haddii la gartayna waa laga maarmi karaa fi jawaabi kayfa zaydun qul danif fazaydun istugniya canhu id curif wixii markaas la garto haddii layska gooyo waa laga maarmaa waa laga waa laga maarmi karaa macnaheeduna marka qulilaahudan sidaas ayb mana laga qaadanayo lafduljalaalo keliya in ilaahay lagu xusi karo oo qofku allah allah allah allah keliya inuu ku wardi karo laga qaadan maayo aayaddan maxaa yeelay su-aalaha soo hormartay su-aashii baa marka jawaabteedii la keenay iyadoo marka su-aashii meesha ay taalloo la garanayo laakiin adugu inaad marka maanta dhan allah allah aad tiraa ilaahay ma ammaani rabtaa mase waa cay rabtaa yaa yaqaan waa inaad tiraahdid allahu akbar subxaana allahi laa ilaaha ila allahu wahaakada waa inaad jumlo mufiida a la timaado caddaynaysa inaad rabbi ammaanayso ama aada ceebka hufaysid laakiin ereyga allah keliya oo aan wax kale lagu darin ma noqonayo dikri ma noqonayo wardina ma noqonayo ayb dadka qaarkoodna marka de allahdii waaba iyadii lafteeday kasii tageenoo wixii dhammaabay jareen hamsadii iyo ha-dii bay isku dhejiyeen magac uusan ilaahayba lahaynaa meeshii kasoo baxayoo ah ah ayuu markaa ku wardinayaa caawo oo dhan inuu wax ka helayouna u haystaa haddaan marka yacni qofkaasi magacii allah inuu kala googooyo sax ma ahan ayb walidaalika tarkiimka iyo markay ka hadlaayaan iyo la ismiga magacyada alle ma lagu sameeyo sidaas oo kale marka wax la gooynayo oo kale ism in wax laga gooyo oo kale waa dhacdaa haddana laakiin magaca alle kuma jira waxyaabaha sidaas la yeeli karo uma markaa dabadeed darhum iskaga tag iyaga fii qawdihim baatilkooda ay dabaalanayaan dhexdiisa iskaga tag yalcabuuna xaal ay dheeldheelayaan oy cayaarayaan sidaa marka yacni u daayo uga tag wahada kitaabu anzalnaahu mubaaraku musadiqu ladii bayna yadayhi walitundira uma alquraa markii uu rabbi subxaanahu watacaala uu ka hadlay risaaladii guud ahaan oo uga hadlay kitaabkaana hadda loo soo daadegay marka qur-aanka alla wuxuu leeyahay wahaadaakani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaa aan dejinnay hu isaga aan soo dejinnay kitaabka oo mubaarakun khayrkiisa la badiyey oo baraka yacni baraka leh la barakeeyey kitaabka oo musadiqu ladii kii mid u rumaynaya ah beyna yadayhi isaga hortiis ahaa towreed iyo u rumaynayaa qur-aankii ayb walitundira inaad u digtid ummal quraa qaryooyinka asalka midda u ah waa maka ree maka ahla ummi lquraa umulquraa oo maka ah ehelkeeda inaad u digtid iyo waman duul aada u digtid xawlahaa xawla ahli xawla ummi lquraa maka agagaarkeeda dadka ah inaad u digtid ayaanu anzalnaahu aanu kitaabka usoo dejinay ayb wاladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan biاlaakhirati aakhirada kuwa rumaynaya yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani kitaabkan bay rumaynayaan wahum iyagana yuxaafiduuna way ilaalinayaan calaa salaatihim salaadooday ilaalinayaan kuwaasi wahaadaakani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaahu aan annaga soo dejinay buu leeyahay alla kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey mubaarak macnaa khayrkiisa badan way khayr fara badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu geliyey qofkii akriyaa khayr iyo ajar buu ka helaa sharafuu ku yeelanaa qofkii ku dhaqmaa waa ku cisoobaa adduun iyo aakhiro qofkii u xugun tago cadaaladuu ka helayaa cilmi qofkii doono ummadihii hore iyo waxa waxaa hadda joogo iyo waxa soo socdaba wuu ka waramayaa khayrkiisu aad iyo aada u fara badan yahay ayb ina hada اlqur'ana yahdi lilatii hiya aqwam fii suurati isra aan ugu tegeyna kitaabka oo musadiqu ladii kii kii u rumaynayo musadiqu ladii kii ku u rumaynaya beyna yadayhi hortiisa ahaaday kutub yani wixii ka horeeya kutub ah u rumaynayo walitundira uma lquraa walitundira si aada ugu digtid uma alquraa ahla ummi lquraa umulquraa oo maka a dadka dadka degan saad ugu digtid iyo waman duul xowlahaa umulquraa agagaarkeeda oo maka agaagaaraheeda tafsiir sidaas waay waxaa kaloo bannaan in laga dhigo waxba aan lasoo qadarinoo umalquraada laga dhiga majaaz mursal ah min baabi itlaaqi almaxalli wa iraadat alxaalli maxal baa la sheegay kan deganaana laga wadaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa walitundira inaad u digtid umalquraa maka inaad u digtid yaala ay ahla ummi lquraa unbaa macnuhu ou noqona marka waxaa la idlaaqay maxalkii dadka deganaana loo jeedaa luga carabi usluub carabi ana waa usluubkaas ayb iyo waman duul xowlahaa agagaarkeeda marka walitundira laamkaasina waxaa lagu tacalujin karaa waanzalnaa ilayka anu kugu soo dejinay litundira saad ugu digtid waxaa kaloo bannaan in laga dhigo walitundira umma alquraa ayaan anzalnaahu ilayka sidaa in la yidhaahdana waa bannaantao walitastabiina sabiilu lmujrimiina wixii ku jiray baa ku jira iyadana halkan waladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan bilaakhirati aakhirada kuwa rumaynayo yu'minuuna way rumaynayaan bihi kitaabkan bay rumaynayaan wahum iyagana yuxaafiduuna waa ilaalinayaan calaa salaatihim bay ilaalinayaan salaadooda korkooda waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw qaala uuxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shay ilaahay inuu bashar wax kusoo dejin karo marku ka hadlay ciddii uu doonowna alla kusoo dejiyaayo allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu ilaahay isagaa garanaayo ku cilmi leh cidda uu risaaladiisa u yeelayo allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas marka kuwa waxaa jira iyaga iyagoon rusul ilaahay ka dhigin waxna loo soo dhiibin been sheegayo oo maadaama bashar risaalo in lagu soo dejin karo alla uu tilmaamay ayagiibaa waxay iska dhigayaan inay rusul yihiin mana ahan kuwaas iyo ciqaabkooda laga warrama marka dadka risaalada been ka sheegto oo markaa yacnii nebinimada kuwa sheegto iyo yaa halkan looga hadlayo marka allah wuxuu leeyahay waman yaa adlamu ka dulmi badan minman yaa ka dulmi badan axad iftaraa abuurtay cala llaahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay istifhaamkaana waa istifhaamun bimacna nafyi waay ay laa axada axad ma jiro adlamu ka dulmi badan miman iftaraa cala llaahi kadiban axad ilaahi abuurtay ku been abuurtay wax ka dulmi badan ma jiraan ishkaal baa marka halkan imaan karoo waxaa la dhihi karaa haddii la yidhaha laa axadda adlamu minhu ishkaal baa imaanayo waxaan hore usoo marnay waman adlamu miman manaca masaajid allaahi an yudkara fiiha smuhu aayad kaloo iyadana dhehayso yaa ka dulmi badan qofka dulmi badan ma jiro masaajidda ilaahay qofka in alla lagu xuso u diiday aayad kale waxaan ugu tegaynaa suuratu lkahfi iyo waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha yaa ka dulmi badan aayaadka rabbigiis qofkii lagu aqriyey ee ka jeestay haddii marka la yidhaha kan wax ka dulmi badan male kan wax ka dulmi badan male kan wax ka dulmi badan male soo iskama hor imaanaysa marka nacam meeshaasi see marka laba jawaabay culummadu ku jawaabeen jawaabta koowaad waxay tahay wax iska hor imaanshaha maba ku jiraba meeshaan saddexdan qolana xagga dulmiga waa ka siman yihiin waxa la anfiyeyna waa badnaansho kalama badna marka ayaka nacam kii aayaadka alla ka jeestay kan masaajidda ilaahay in alla lagu xuso diiday u diidaayo iyo midkan ilaahay ku been abuuranayo saddexdoodaba dulmigu waa isku mid ay ka yihiin marka macnaheedu waxa ay tahay waxa la anfinayana wax ka badan cid iyaga ka dulmi badan ma jirtaa laleeyahay dulmi badnaanshana marka meeshaan ma yaalee tasaawi baa yaallo isla ekaansho ayb marka aslanba wax iska hor imaanaya maleh haddaa tiraa maalan laa axadda aclamu fii hada albaladi min zayd axad zaydka cilmi badan magaaladan ma joogo markaad tiraahday cid asaga lamid a ma jirta ma dhihin maogtahay cid ka cilmi badan ayaad anfisay adiga mid lamida waa laga heli karaa marka halkaana sidii oo kale waa marka macnahaasa ku jiro macnaha labaad waxa uu yahay in la yidhaahdo kullu aayatin tukhasasu bisilaatihaa aayad walba waxa la xiriiraa lagu khasisaa ayb mid walba marka waxa la xiriiraa lagu khasisaa macnaha waxaa laga wadaa waa lagu fasiraa w oo waxaa weeyaan siladeeda mawsuulka lagu fasiraa macnuhu marka wuxuu noqonayaa laa axada min almuftariina adlamu miman iftaraa cala allahi hadda aayadda aan hayn oo kale inta been abuurato waxaa ugu dulmi badan kuwa ilaahay ka been abuurto so waxaad fahamtay maaha aayadda kalena maxaa la dhahayaa waman adlamu miman manaca masaajid allahi laa axada adlamu miman yani laa axada min almaaniciina adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu inta wax diido wax ka dulmi badan ma jiro qof masaajid dikriga alle u diiday macnaheedu saasuu noqona waa waa taksiis marka mid walba waxaa lagu khasisaa siladeeda nacam ayb oo nooc taksiisa meeshaas gelaya siyaaqa laga garanayo wahaakada walaa axada min almucridiina inta ka jeesato wax loo soo bandhigay inta ka jeesato wax ka dulmi badan male kuwa ka jeesto dikriga alle subxaanahu watacaala marka mid walbaa meesheeday ku fasiran tahay waa waa ni waa nisbi mid walba wax looga hadlay halkaas marka sidaasuu faa-iideeyey sheekh maxamed ilamiin shanqiiti kitaabkiisa alcadbu namiirka masaa-isha noocan oo kalena de kitaabuuba ka qorayoo dafcu ihaami liiraab can aayi lqur'aan kitaab ayuu qoray la yidhaahdo dafcu ihaami liiraab ikhtilaafka in laga riixo oo laga dafciyo aayadaha qur-aanka oo la yidhaha aayadihii qur-aanka iskhilaafsan taas in laga riixo meeshaas marka wax walba oo u malayn karo ardaygu armaa meeshaan ishkaal khilaaf aayado kale ay ku jiraan ayuu ku jamciya waana uga hadlaan ayb waana kitaab aad iyo aada u faa-iido badan qofka markaa tafsiir iyo akrinayana inuu isha mariyo maka maarmaayo ayb marka alla wuxuu leeyahy waman yaa adlamu ka dulmi badan axad ka dulmi badan maba jire minman axad iftaraa abuurtay cala llahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay masabitay intuu axkaam qoro ilaahay u nisbeeyo marka ow amase qaala yidhi uuxiya waa la i waa la waxyooday ilaya xaggayga ayaa loo waxyooday yidhi walxaalna yidhi sidaa lam yuuxa aan la waxyoonin ilayhi xaggiisa shay-un aan loogu loo waxyoonin aan loo waxyoonin kanna marka yacni waa nooc labaad waayo owdu waa iska tanwiic ow qaala uuxiya ilaya ama yidhi axadka dulmi badan ma jiro qof yidhi waa la ii waxyooday walxaal lam yuuxa aan loo waxyoonin shay-un shay aan la waxyoonin ilayhi xaggiisa aan loo waxyoonin kaas yaa ka dulmi badan aayadahan marka musaylamat alkadaab iyo kuwaasay kusoo degeen baa la yidhaahda ay ka warramayaan musaylamo iyo ama yacni haddaynan isaga kusoo deginna si guud waa u taabanaysaa aayaddan oo dad badanoo waxaa jira nebinimo sheegto musaylamo uu ka mid yahay oo duleyxa uu ka mid yahay oo aswad ilcansi uu kami uu ka mid ahaa way badnaayeen ayb xadiidkii thawbaanna waxaa ku jirtay saacadda ma dhacayso ilaa ay kasoo baxaan halaahuuna dajaaluuna kadaabuuna kullu minhum yazcumu anahu nebiyu soddon dajaal beenaalayaal mid walbaa uu sheeganayo inuu nebi yahay soddon marka de nebiyaalku intaa waa ka dadka sheegtay nebinimada soddon waa ka bateen see loo macnaynaa marka yani soddon rasuulku wuxuu tilmaamay baa marka culimadu ay yidhaahdeen dadka atbaacda faraha badan yeela doono yani ninkii inta nebinimo sheegtay wax raacayba aysan jirin ma tiro male isaga kaas laakiin nin calan intuu xirtay atbaac badan yeeshay kuwaas soddon ilaa ay gaaraan saacadda ma dhacaysa ee zamankan aan joognana tanabu-aasi firqada la yidhaha qaadiyaaniyada la yidhaahdo oo isticmaarkii ingiriisku ou aas-aasay oo uu ka aas-aasay dhulkan hindiya iyo bakistan iyo uu ka aas-aaso markii hore shibhil qaara alhindiya laysku dhihi jiray qoladaa uu ka aas-aasay baa maanta ugu badan oo qaadiyaaniyadaas iyaga marka ninka iyaga imaamkooda ahoo mirza ghulaam axmed alqaadiyaani ninkaas bay waxay u aaminsan yihiin risaalo iyo waxyi inuu heli jiray wuxuuna ku bilaabay markii hore mahdi baan ahay buu ku bilaabay uma waa dallacay wuxuu yihi ciise nebiyullaahi ciiseha la sugaayaan ahay markii dambena waaba lii waxyoodaabuu keenay warkaasuu keenay marka mahdawiyada iyo dadku markay lasoo haayo zandaqe iyo balaayo ay markaa kusoo fool leedahay meelahaasay sheeg sheegashadooda ay kusoo bilaabaan ayb marka ninkaas isagaa marka qoladaas ayaa hadda ugu badan wax nebinimo sheegto qaadiyaaniyadaasa ugu badan atbaac bayna leeyihiin ay ku leeyihiin hindiya bakistan afrikadan xataa marka waa yimaadaan oo waxay ku yimaadaan dadka inay dad inay caawinayaan ama isbitaalle waxbay meelaha ka furfuraan qoladaas marka laba magacba waa waa sheegtaan qaadiyaaniyana waa la yidhaahdaa mararka qaarna dadka waxay u sheegtaan magac ah axmediya iyagoo ka wada marka ame axmedkaasi mirza ghulaam axmed saasaa isaga la dhihi jireen waa qoladaas marka iyaga hindidan ka hadlaan ayb mararka qaar marka markay isqarinayaan magacyadaasoo kale isku soo qariyaan oo ay markaa yacni sheegtaan ayb kuwaa iyagana wax ka dulmi badan male buu alla leeyahay ruux aan loo waxyooninoo waa la ii waxyooday dhahayo ayb innaga lafteenna waxaan arkaynay kuwa markaa dhahayo tafsiirka qur-aanka ninka ka fiirinaya kitaabada muxuu yahay yuu yidhi wuxuu yahay male midaasaas yidhi aniga tafsiirka waa la ii waxyoodaayo uma baahniyo yidhi inaan kitaab rogrogo ninka kitaabka rogrogaaya iyo muxuu islahayaa islahayaa yidhi isagana marka balaayaa ku dhacday ayb marka ama ama qofku ha yidhaahdo tafsiirka qur-aanka ilaahay toos iigu sheegaa waa waxyi macnaheeda ama qur-aana igu soo dego wuxuu doonaba ha dhahee barnaamijkaas marka waa barnaamij nebinimo sheegasho ah waman qaala waman qofkii qaala yani waman qofkii qaala yidhi saunzilu waxaan soo dejinayaa mithla maa kii oo kale anzala allahu alla uu soo dejiyo kalean soo dejinayaa qofka yidhi isagana yaa ka dulmi badan wixii rabbi soo dejiyey oo kale ayaan soo dejinayaa qofka yidhi kaas yaa isaga ka dulmi badan marka meesha iyadana musaylamat alkadaab baa wuxuu sheegtay qur-aan baa aniga aan soo dejin karaayo qur-aan waxbau marka sheeg sheegay aan wax macnaha ku fadhinin laa laf dhawaaqooda walaa macnaheeda midna aan macno ku fadhinin buu meelaha meesha ku sheeg sheegay kaasaa marka iyo wixii lamidaa loo jeedaa halkan sheekh maxamed alamiin shanqiiti wuxuu uu tilmaamay cadbu alcadbu namiirka dadka nudumta iyo qawaaniinta dejiyo oo ayagu dhahayo waxaad uga deeqtoomaysaan ama aada uga maarmaysaan axkaamta qur-aanka iyo sunnada ku jirta tanaa idinkaga filan kuwa iyagu sidaa dhahayo oo waxaad uga deeqto iyadaana idiin anfac badan oo markaa yacni mamnuucayo oo diidayo ilaahay axkaamtiisa in lagu dhaqmo halkaanay soo gelayaan yidhi ayagana waayo warkooda macnihiisu waxa uu yahay wixii ilaahay soo dejiyo kalan keeni karaa waayo warkiisa walow haddii taraa aadaada arki lahayd id waqti addaalimuuna kuwa dulmiga falay fii khamaraati اlmowti mowtka sakaraadkiisa dhexdiisa ay yihiin walxaal almalaa'ikatu malaa'igtiina baasituu aydiihim gacmahooda kuwii fidsanayo ay yihiin yaquuluuna xaal ay dhahayaan akhrijuu bixiya anfusakum nafihiina soo bixiya alyowma maanta tujsowna la idinku abaalmarinayaa cadaaba alhuuni dulliga cadaabkiisa bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshadiina aada ahaateen darteed taquuluuna inaad dhahaysaan cala llaahi alla korkiisa qowlan aada dhahaysaan hadal hadalka oo hayralxaqi xaqi aan ahayn wa kuntum ahaanshadiina aada ahaateen can aayaatihi aayaadka alle xaggooda tastakbiruuna inaad iska weynaysiinayseen xaaladda ay dhimanayaan buu alla ka waramaa marka haddaad xaaladdaa arki lahayd la ra-ayta amran cajiiban arrin yaab lebaad arki lahayd walow haddii taraa aad arki lahayd ood fiirin lahayd id waqti addaalimuuna kuwa dulmiga falay oo waa mushrikiintii fii khamaraati lmowti mowdka sakaraadkiisa dhexdiisa ay yihiin alhamaraat waa jamcu gamratin wa gamratu kulli shay-inna kahratuhu shay walbaa buuxsankiisa ayaa khamratuhu la yihahda ayb mucdamkiisa ama badankii marku gaaro ayaa sidaas la yiraahdaa marka qofka kaanahu markuu sakaraadka fuulo asbaabihii mowdkaa kasoo buuxsamaya marka walow haddii taraa aada arki lahayd id waqti addaalimuuna kuwa dulmiga falay fii khamaraati lmowti mowdka sakaraadkiisa dhexdiisa ay yihiin walxaal almalaa-ikatu malaa-igtuna baasituu aydiihim adimadooda ama gacmahooda kuwii fidinaya ay yihiin yaquuluuna xaal ay dhahayaan iyagoo dhahayo akhrijuu anfusakum akhrijuudan marka caamilkeedu waa muqadar waa maquulu qowl caamilkeeda muqadar waaye macnuhuna qaa'iliina ama yaquuluunaba waa u qadari kartaa qaa'iliina xaal ay dhahayaan akhrijuu bixiya anfusakum nafihiina bixiya alyowma maanta tujsowna waa la idin abaal marinayaa cadaaba alhuuni cadaaba alhawaan dulliga ama daraabidda cadaabkiisaa la idinku abaal marinayaa bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshadiina aada ahaateen darteed taquuluuna inaad dhahaysaan cala llaahi alla korkiisa qowlan qowl qowlka oo hayra alxaqi xaq aan ahayn wa kuntum wabimaa kuntum wabikownikum ahaanshadiina darteed cadaab ku dhadhamiya tastakbiruuna inaad iska weynaysiinayseen ood ka santaagaysaan can aayaatihi alla aayaadkiisa aada ka santaagaysaan sida marka yani taasaa la leeyahay dhadhamiya marka meeshaan nafsulkaafir si dhib badan ayaa looga saarayaa looga bixina xadiidkii bara-na nebiga albara ibni caazib nebiga wuxuu ku tusaaleeyey sala allahu calayhi wasalam bir mirirtay oo suuf la qooyey lagu dhajiyey sida suufkaas looga soo fujinayo ayaa naftooda meel walboo naftu ay ku jirto looga soo fujinaya dhib iyo rafaad ayaa looga soo fujinaya mu'minkana nafta marka laga qaadayo ee ruuxdiisa ugu dambeyn marka la siibaayo halkan kalxumaa markay timaado isagoo bishaaraysanayo ayaa laga qaadayaa kaanamaa nushida min ciqaal sidii dabar ama siriq la furay oo kale yaa aayar looga siibaan inta ka horeysana dembi dhaaf uu helayaayo ina almu'mina yamuutu bicaraqi ljabiin mu'minku wuxuu ku dhimanayaa dhidi goonkiiso dhididayuu dhimanayaa waa sakaraada laakiin marka kalxamuhu nafta ay soo dhaafaan farxad iyo yacnii wixii uu qeybka ahaabaa ilaahay hortiisa soo dhiga ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun sidaa iyadoo la dhahayo labada qole marka saasay u kala dhimanayaan ilaahay baan khaatumo wanaagsan weydiisanaynaa walaqad ji'tumuuna furaadaa kamaa khalaqnaakum awala mara walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ah ji'tumuunaa waad noo timaadeen furaadaa xaal aad keli keli tihiin idinkoo keli keli a baad noo timaadeen aakhiradii waay kamaa sidii khalaqnaakum aan idiin abuurnay xaal aad tihiin kamaa khalaqnaakum sidii aan idiin abuurnay xaal aad tihiin awala maratin kol kolkii ugu horreeyey mar markii ugu horreysay markii hore sidaanu idiin abuurnay idinkoo keli ah yaad hadda noo timaadeen wa taraktum waad ka tagteen maa aladii kii khawalnaakum aanu idin siinay iska keensiinay waad ka waa ka tagteen waraa'a duhuurikum dhabaradiina gadaasheedaad kusoo dhaafteen ood uga tagteen wamaa naraa ma arkayno macakum idinka la jirkiina shufacaa'akum ma arkayno kuwii aad kuwii ergeynayo idinka idiin ergeynayeyna inay idinla jiraan muujeedno ma arkayno aladiina shufacada oo zacamtum aada ku andacooteen annahum iyagu shurakaa-u inay yihiin kuwo erg erge inay yihiin fiikum idinka dhexdiina erge ay ku yihiin shanigiina laqad lawallaahi qad xaqiiqe ahe taqadaca waa go-ay beynakum ay maa beynakum dhexdiina wixii ahaa waa go-ay wixii idinka dhexeeyay waa go-ay ee dhexdiina ahaa ama laqad xaqiiqe ahe taqadaca waxaa go-ay alitisaalu ayaa go-ay xiriirkii baa go-ay baynakum dhexdiina ahaa wadalla waxaa dhumay cankum idinka xaggiina waxaa ka dhumay oo idnan arkaynin maa wixii kuntum aada ahaydeen tascumuuna inaad sheeganayseen ad ku andacoonayseen mowqifkanna mowqif cabsigelin weyn ay ku jirta waayo qofku marku dhinto rabbigiibuu u tegayaa cid walbana waa ka imaanayaa wuxuu adduunyadii uga tegayna waa ka ima waa gadaaluu ku dhaafaya adduunyadii uu tacbay gadaal buu uga tegayaa dadkii siina wixii noolaa marka waa ka tegayaa isagoo arkayaa laga siibayaa laga qaadayaa markaas de ninkii ilaahay u go-ay marku noolaana rabbigii oo u go-ay mar walba waa joogaa ninkii bani aadam iyo ku qasnaa iyo shirki iyo balaayo ku xirnaana wixii hadda markaa yacnii waxay u hayaan kuwaasi mabale waa ka dhu waa ka wareerayaa waana ka dhumayaan qaraabadii usoo gurman lahaydna wusladii iyo xiriirkii ka dhexeeyey waa kala go-ayoo nina adduunyadou jiraa nina barsakh buu aaday ninkii barsakh aadana tiisa unbuu u toog hayaa mid kale iyo cid kale waxba uma qaban karo ayb walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe ahe ji'tumuunaa waad noo timaadeen furaadaa keli keli xaal aad tihiin kamaa khalaqnaakum kaafkaani marka in bedel laga dhigo waa bannaan yahay qolada yacnii laba xaalo inay isku xigto oo xaaladu inay tacadudo qolada diideyso kaafkaani marka bedel unbay iska dhahayaan ee qolada ogolnaada waxay bay leeyihiin iyadu marka waaba sidaas mar walbana haddii xataa bedel la yiraahdo macnihii un xaalada unbaa meesha iska joogeyso ayb ilaniyatu takraari lcaamil uu leeyahay isaga waxaa kaloo bannaan kaafka in laga dhigo mas yacni sifo looga dhigo masder maxduuf ah oo la yidhaha walaqad ji'tumuunaa waad noo timaadeen furaadaa xaal aad keli keli tihiin majii-an ayaad noo timaadeen imaatin imaatinka oo ka majii-ikum imaatinkiina oo kale ah yowma khalaqnaakum maalinkaan idin abuurnay saad u timaadeen oo kale sidaana waa la dhihi karaa walaqad walawallaahi qad xaqiiqa ahe ji'tumuunaa waad noo timaadeen furaadaa xaal aad keli keli tihiin waana sidaas nin walbaa ilaahay saas ugu tegaa wakulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardaa kamaa sidii khalaqnaakum aanu idiin abuurnay kamaa sidii xaal aada la too tihiin khalaqnaakum aan idi aan idin idiin abuurnay sidaan idiin abuurnoo kalea keli keli noogu timaadeen haddana awala maratin mar tii ugu horreysay wa taraktum waad ka tagteen maa aladii kii baad ka tagteen khawalnaakum aan idin siinay takhwiilku macnihiisu wuxuu yahay wax muqaabil la-aan la iska kaasiiyey yacnii wixii aan annaga idinku deeqnay oo aan iska kiinsiinay oo idinku aydnan nugu lahayn oo aydnan waajib noogu lahayn oo annaga aan iska kiinsiinayna waa dhaafteen adduunyadaad uga tagteen waraa'a duhuurikum dhabar dhabaryaalkiina gadaashoodaad ugaga tagteen marka waxaa la tacbaayoo dhan un gadaalaa lagu dhaafaan waxaa laga yaabaa yacni haddaad soo tiriso waddadaas magaalada waddooyinkii ugu horreeyey yacni ahayd guryaha ku yaalloo dhan marka haddii lasoo tiriyo maanta guri inuusan inaan la helaynin ninkii lahaa ninkii dhisay asalka u lahaa inuunan joogin adduunyada saasay u badan tahay waa dhisay waa camiray waa ka tegey gabal ayaanbaad aragteenba aanba yacnii dhaxal un ay isku haystaan dadkii ilmihii uu ka tegay gabal ay ku heshii la-yihiin oy ka faa'iideysan la-yihiin oo iska burbursanna waa aragnay waa hantiyaa lagu beelay ninkaas waxaa laga yaabaa inuu gurigaas u dadaalay soo ku dhisi lahaa waxaan maanta dhisayna waxaa laga yaabaa inay saas u dambeeyaan wax un kebeli isaga xaarxaaraya inay ku dambeysan oo dadkii xataa laga looga tegay caqli iyo yacni tawfiiq ay ku intifaacsadaan inay waayaana laga yaabaa gurigiina meesha isaga yaalo haddii la gorgoriyana milyan dollar uu joogo maantana cidla cidna aysan ku hoyanaynin indheheenaan ku aragnaa goormaan cibro qaadanaynaa marka so inaan cibro qaadanoon fiir yacni ka fiirsano mee waxaan meeshaan lugta dhigayno oo aakhiradeena aan mustaqbal fiican u dhisano miyaynan ahayn marka wa taraktum waad ka tagteen maa khawalnaakum aladii kii khawalnaakum aan idin siinay waraa'a duhuurikum dhabaradiina gadaashoodaad uga tagteen wamaa naraa ma arkayno shufacaa'akum ma arkayno kuwa ergadiinna macakum idinka la jirkiina inay yihiin ma arkayno shufacada oo aladiina ergada oo kun zacamtum aad ku andacooteen annahum iyagu shurakaau inay yihiin shurako fiiku shura annahum iyagu dheh shurakaa-u inay yihiin shurako kuwa aniga wax ilala ila leh aada ku andacooteen inay yihiin fiikum idinka shanigiina yani shuraka inay idinka idin yihiin oy aniga wax ila leeyihiin oo cibaadada ay ila leeyihiin oo saa ay marka shuraka idinkugu yihiin kuwii aada ku andacooteenna ma leh laqad taqaaca baynakum xarafkan laba qiraa'o sabciyataani baa ku jirto laqad taqaaca baynakum oo nuunka in la kordhigo oo markaa nuunka la kordhiga daraf buu iska ahaanaa macnuhuna laqad taqaaca waxaa go-ay maabaa go-ay alladii kii baynakum idinka dhexdiina ahaaday oo marka baynakum waa silo waay waa daraf oo sila ah waaye maadaas la qadarayaana silatu siladii ah ismigii mawsuul ahaan ujeedaa maa oo ismu mawsuula la qadaraa baynakumna marka iyadaas ayuu markaa maadaa ayuu silatulmawsuul u noqona waxaa kaloo bannaan in la yidhaha laqad taqaaca waxaa go-ay alitisaalu faacil in lasoo qadaro itisaalkana xaggee laga fahmay wamaa naraa macakum shufacaa'akum aladiina zacamtum anahum fiikum shurakaa laqad taqaaca alitisaalu xiriirkii baa go-ay baynakum idinka idinka dhexeeyey waay marka ayb sidaasna marka waa la yeeli karaa waxaa kaloo marka qiraa'ada kale ay tahay laqad taqaaca baynukum in la aqriyo baynukum ayb baynakum marka ahlu madiina kisaa-i xafs can caasim baynakum ay aqriyeen inta kalena waxay aqriyeen laqad taqaaca baynukum baynukum marka haddii la aqriyo waa isim macnuhuna marka waxay tahay xiriirkii idinka dhexeeyaa go-ay wadalla waxaa dhumay cankum xaggiina ka dhugay ka dhumay maa kii kuntum aada ahaydeen tazcumuuna ay tazcumuunahu inaad ku andacooneyseen ina allaha faaliqu lxabi wannawaa yukriju lxaya min almeyiti wamukriju lmeyiti min alxay ina allaha alle faaliqu lxabi aayadahan soo socdana rubuubiyadiisuu rabbi ka warramaa rabbinimadiisa oo rabbinimadu maxay tahay inuu isaga wax abuuro inuu isaga wax maamulo inuu isaga koonkan leeyahay maxaa laguugu sheegaa marka arrintaa iyadaa waxay laasimsanaysaa cibaadada inuu alla keliya uu leeyahay haddii lagu yidhaha alla waa kan keliya wax abuuray kan keliya wax maamulay kan keliya wax iska leh haddii arrintaa ay kuu caddaato xujo waxaa kugu laasimaysa inaad isaga keliya caabudo ayb marka towxiid اrububiya yastalzimu towxiid aluluhiya waa laasimsana ma keenaayo macnaheeda ninkii intaan yidhaha ilaahay isagaa wax abuuray isagaa wax nooleey isagaa wax dilo ninkaas ilaahay ma rumeeyey oo waxdaaniyada alle towxiid ulcibaada ma la yimid may lama imaanin ilaa ou laa ilaha illa allahu dhaho macnaheediina markaas ou ogolaado la imaado soo ma garan marka marka laga hadlayo qudrada rabbi ula jeedada laga leeyahay waxay tahay war rabbigaa sidaa weyn keligiis caabud ujeedka intaas haddii marka ujeedadiina laga dhiga mas'alo khilaafi ah shaygii ujeeddada sababka u ahaa ama muqadamada u ahaana mas'alo musallama ay iska tahay soo wareer maahan marka dadka dadka diinta u sheega qaar waxaa ku jiro qudrada rabbi khaaliq inuu alle yahay raasiq inuu alle yahay ka sheekaynaya maanta dhan markay timaado war allaha sidaas aada u ammaantay keligiis in la caabudo cidda aan caabudinna shirkigay ku jirtaa markaa tiraa naga dhaaf shirki ha sheegin uu kuleeyahay khilaaf iyaa mas'ale khilaafiya waay annaga kama hadalna uu leeyahy masalada khilaafiga wixii nabiyullaahi maxamed ku dagaalamay janno ahlu janno iyo ahlu naar lagu kala noqday ee qudrada alle sababta lagugu sheegayaba ay tahay inaad cibaadada rabbi keliya u qallisto haddaad taas u haysato mas'ale khilaafiya qofkaasi waa lu go-an yahay nacam waa nasiib daro nacam inuu masaajid joogo sanawaad uu dacwan ku jiraa dhaho haddana uu isu haysto inaynan waxba ka dhinayn dad culummo yacni iyagu aqoon lehna ay yidhaahdaan waxba kaama dhinna waa fiican tahay aduu iska bax un keliya nacam soo lama khiyaanayo qofkaas nacam soo lama khiyaanayo ilaahay in laga cabsada soo maaha nacam maxaa keenay in la yidhaha markii cibaadatullaahi waxdahu laga hadlo mas'alo khilaafi ah waa yay khilaafi ka tahay mus muslin iyo gaalaha khilaafkaas uu ka dhexeeyaa ee culummada islaamka mas'alay isku hayaan ma aha marka mas'aladan towxiidka xajmigiisa in loo yeelo way in allaha alle faaliqu lxabbi xabadda kan dhambalaya waay alle wanna waa laftimbi laftimireedka kan dhambala way yukhriju waa bixinayaa alle alxaya ka nool wax nool buu bixinayaa min almayiti may wax dhintay xaggiisuu kasoo bixina wa mukhriju lmayiti wax dhintay kusoo bixinaya waay min alxayi kasoo bixinaya kuno wax nool xaggiisa dalikum kiinaa tilmaantaas iska leh allaahu weeyaan kan cibaadadiisu ay xaqa tahay waa kaasay isu laazimayaan ma arkaysaa rububiyadii markii la sheegay maxaa laga dhaliyay dalikum allah allah maxaa laga wadaa almacbuudu bixaqin kan keliya cibaadadiisu ay xaq tahay kaas waay fa anaa fa ayna xaggeebaa tu'fakuuna laydin iilayaa oo xaqa laydinkaga qalo laydinkaga leexinayaa xaqa faaliqu lsbaaxi huwa alle allaha allahaasi faaliqu lsbaaxi subaxa iyo waa beriga kan dhambalaya mugdiga habeenka ayuu kasoo dhambalayaa subaxa awooddaas yaale oon alle ahayn wajacala alleyla wajacala wuxuu ka yeelay alleyla habeenkii sakanan mid xasiloonow ka dhigay washamsa qoraxdii iyo walqamara dayixiina xusbaanan buu ka yeelay xisaab wax lagu xisaabtamo dalika kaagaasi taqdiiru lcasiizi allaha cizada badan ee awooda badan ee addoommadiisa ka adag jaangoyntiisa waa alcaliimi kan ogaalka badan jaangoyntiisa wa huwa alle alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idiin yeelay idinkaga dhigay annujuuma jacala lakum idiin abuuray dheh annujuuma xidigihii idiin abuuray litahtaduu saad ugu hanuuntaan bihaa binujuumi xidigaha saad ugu hanuuntaan fii dulumaati lbari bariga mugdiyaalkiisa dhexdeeda markaad ku dhex jirtaan walbaxri badda mugdiyaalkeeda dhexdeeda saaad ugu hanuuntaan qad xaqiiqeehe fasalnaa waan kala bixbixinay oo waa kala dhigdhignay alaayaati aayadaha liqowmin baan u kala dhigdhignay yaclamuuna wax garanayaan wa huwa alle alladii allihii weeyaan ansha'akum idin abuuray oo abuurkiina isaga unbaa bilaabay min nafsin idinka abuuray nafsad xaggeeda nafsadda oo waaxidatin mid keliyata ah famustaqarun falakum waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin mustaqarun makaanu sugnaasho oo marka yacni makaanu qaraar manida meelay ku sugnaataad leedihiin oo waa ilmogaleenki wa mustawdacun ayaad ayaa ayaad leedihiin oo idiin sugnaaday meel markaa laga te lagaga tegay biyihii meel yacni markaa biyihii looga ammaano yeelay meeshaasina waa dhabarka dhabarka bani aadamka ragga dhabaradooda qad xaqiiqe ahe fasalnaa waan kala dhigdhignay alaayaati baanu kala dhigdhignay liqowmin baan u kala dhigdhignay yafqahuuna wax fahmayaan aayaad marka waa weyn bou rabbi ka hadlaan in allaha alla faaliqu lxabi xabadda kan dhambalaya waay wanawaa-i laftimiraadka dhambalidan marka waxaa laga wadaa hal xabo ayaa dhulka lagu ridaa waad dilaacaysaa markaasaa dhir baa kas kasoo dhalanayso dhirtaasi marka laamay bixinaysaa sabuul fara badan baa ka dhalanaya sabuullo badan masage xabad ah dhulka lagu ridaa xabad galley baa lagu ridayaa waxaa soo dhalanaya markaas yacni dhirtii baa soo dhalanayso waa weynaanaysaa saaq iyo jirid ay ku istaagtaa ilaahay u yeelayaa dabadeed marka dhowr sabuul waxaa ka dhalanayo xabadkiiba intaas ay ku taallo maxaa waxaasoo dhan laga soo jeexay hal xabbaa ilaahay ka jeexay subxaanahu watacaala waana bani aadamka noloshiisa waxa aynan ka maarmin wayn xabaddaas dhulka lagu duugo ay soo baxdo iyo roobka ay kusoo dhalataa lagu noolyahay oo ilaahay dadka uu ku nooleeyaan cid wax isa sii karto ama wax isku tari kartaa ma jirto hadduu ilaahay biyihiisa samada uu deysto oo u ceshto kuwa dhulkana haddii uu hoos yacni u dhumbiyo oo markaa yacni laga guriyo dhulka hoostiisa laga guriyo yaa dadka biyo sii karo yaa dadka baad xaggey ka helayaan dadka iyo dunyada bani bani aadamkan ku madax adeegaya nidaamka samaawiga alla soo dejiyay intaas waa isaga dhanban waayo cuntadan la cunayo kiimika laysku dardaray lagama samey kara nacam kiimika dad ma quudi karto ee waxaan un waxay tahay uun wax ilaahay dhulka inta lagu beero alla un dhulka kasoo bixinayo yukhriju alla waa soo bixinayaa alxaya wax nool ayuu min almeyiti kasoo bixina laba macnaa lagu macneeyaayo de gaalka iyo muslimka waxaa kaloo halkan laakiin siyaaqa aayadda waxaad moodaa waxaa kaga fiican faaliqu lxabi wanawaadii bay tafsiir u tahay xabaddan geleyda a markay keligeed tahay ma noola wax dhintay wey iyada dama noola haddaad halkaas dhigto ma korayso keligeed wax yacni macaani alxayaa ma wadato xabaddaas geleyda ama masagada laakiin markaad dhulka ku duugto iyadaas meydka ah baa ilaahay wuxuu ka soo saarayaa wax nool waxa noolna waa maxay xabaddaas yaabisada ee meyd meyte ay dhimatay baa waxaa laga soo bixinaa marka geed koraayo carabtuna yacni waxay tiraahdaa waxa koraayo shaygu haddii uu yani dhirta wax noolay u taqaanaa carabta mar shaygu waxay yidhaahdaan noloshu wixii koraayo oo hadba weynaanayo tartiib tartiib u weynaanayo waxaasi yacni noloshu waan wax nool waayay dhahan marka geeduhu waxaa lagu tiriya hadda waxa nool waana sidaas wada geeduhu noloshooda waxaa daliil u ah yani siday u koraayaan waa neefsadaan qoraxda kuleylkeeda ama yani fallaaraheeday ka faa'iideystaan maanta asagoo intaan la egbo haddana waa sii weynaa maalin walba waxbaa ku darsamayo marka xabaddii meydka ahaydee geedkaanu uu ka samaysmay iyadoo meyd ah baa wax nool baa ilaahay ka soo saara waa geedkaas koraayo oo cagaaran ayb wa mukhriju lmayiti wax dhintay mid kasoo bixinaya waa min alxayi ku nool sabuulkaas marka lasoo gooyo la finjilo wax dhintay oo noqona mar dambe ma koraayo adiga gacantaada ku kori maayo ayb macnahaasaana fiican oo aayadda tafsiyaaq ahaan u fiican marka wa mukhriju lmayiti min alxayi wasfi waaye ficilkiia lagu cadfay waa banaan tahay ficil in wasfi lagu cadfo wasfi in ficil lagu cadfo waa banaan tahay nacam ayb wacif cala smin shibhi wuxuu yihi wacif cala smin shibhi ficlin ficla waas wuxuu yihi wacagsahu saasoo kale ibnu malik waa tuu dhihi jireen wacagsahu istacmil cagsigeedana yani isticmaal tajidhu sahla ahay waagsahu sta wacagsahu istacmil tajidhu sahla ya ha wacagsahi istacmil tajidhu sahla marka taasaa halkan marka meelahan taa meeshaasoo kale laga bixiyaa daliil u tahay dalikum اllahu faanaa tu'fakuun dalikum kii naas allahu macbuudka xaqa lagu caabudo way faanaa kayfa sideebaa tu'fakuuna laidin eelayaa ama faayna xaggeebaa tu'fakuuna laidiin eelayaayo xaqaan laidinkaga sarfina faaliqu lsbaaxi huwa alle faaliqu lsbaaxi waa beriga midka dhambala waay subxi buu dhambalayaa marka alsbaax waa masder macna subxi baana laga wadaa subaxuu dhambalaa min adalaami buu ka dhambalayaa mugdigiibuu kasoo dhambalaa saan habeen ugu jirno ugu jirno cirka waxaa ku faafaya iftiin iftiinkaasi marka mugdi buu kasoo dhexbaxayaa qudrada ilaahay waay hal mar uun qoraxda iskama soo baxaysa tartiib tartiib ayuu iftiinka usoo badanaa ilaa maalin aan galno markaas wa jacala alleyla alla wuxuu ka yeelay habeenkii sakanan buu ka dhigay mid xasiloon oo dadku maalinkay inta badan shaqaystaan habeenkiina waa degan yihiin washamsa qoraxdii iyo walqamara dayixiina wuxuu ka dhiga xusbaanan bixusbaanin kuwo wax lagu xisaabto deynta waqtigeeda xajka waqtigiisa salaadaha waqtigooda ciddada haweenka waqtigooda fawaa-id badan baa ku jirta qoraxda iyo dayaxa labadaa unbaa la xisaabsanaa qoraxdiina de salaadii in badan baaba qoraxdaa calaamaadkeeda iyo hooska iyaa lagu xiray dayixiina bilihii baaba ku xiran dalika kaagaasi taqdiiru lcasiizi allaha casiiska jaangoyntiisa waa alcaliimi cilmiga badnaa wa huwa aladii wahuwa alle aladii allihii weyaan jacala lakum idinka idiin abuuray annujuuma xidigahu idiin abuuray litahtaduu saad ugu hanuuntaan bihaa xidigaha fii dulumaati lberi beriga mugdiyaalkiisa dhexdeeda walbaxri badda mugdiyaalkeeda saad ugu hanuuntaan markaad badda doon iyo markab aada ku socotaan jihada ay idinka jirta meeshaad u socotaan iyo xidigahaasaad ku xisaabsanaysaan oo de haddana weliba xidigaha culumtan xidigaha astronomiga iyo waa lagu sii tafanunay aad baa dadku usii bartay xidigaasi marka mugdi markaad ku jirtaan bad iyo beriba isagaad yaad tilmaansanaysaan ayb taa marka ilaahay baa saa yeelay hadduu xidigaas baaba-o meel aada joogtid iyo meel kale gara qofku ma garanayo ilaa waxaan qalabkan aada arkayso ama ha noqdo yacni waxyaabahan iyaga maababkan iyo bowsalaadkan baalahan myacni baasha bowsalada iyo kulligood waxa ay isticmaaleyso un waxay tahay asbaab asbaabtaasna ilaahay baa diyaariyey subxaanahu watacaala ayb xidigaha marka saddex yani waxyaaboodaa loo sameeyey in lagu hanuuno aayaddaanaa sheegtay wacalaamaatin wabinajmi hum yahtaduuna suuratu naxli waxaa kaloo ilaahay oo ugu talagalay ziinatan lisamaa samadan inay aada u qurxiso samada inay qurxiso tan saddexaadna waxay tahay rujuuman lishayaaiin shayaadiinta in lagu rajmiyo lagu gano markay isfuulfuulaanoo akhbaarta samada ay rabaan inay soo maqlaan baa lagu lagu ganayaa saddexdaas wixii aan ahayn qataada wuxuu yidhi ninkii xidigaha ka raadiyo nasiibkiisiina waa xumaaday wax uunan cilmi ulahaynna waa isku kallifayna marka xidigaha in la faashado ma loogu talagelin dadka xidigaha faaliyo oo xidigan markuu cirka maraayo iyo meeshaas markuu joogo iyo waxaasaa dhacayo iyo koonkan inay ku leeyihiin saameyn iyo dadka aaminsan waa nooc khuraafaad oo shirki ah ayb walidaalika dad dad baa ku simbiririxday arrintaa arrintaas qad xaqiiqe ahe fasalnaa waanu kala dhexbixinay oo kala dhigdhignay alaayaati aayadaha liqowmin yaclamuun qolo wax ogaanu u kala dhigdhignay wa huwa alle aladii allihii wayaan ansha'akum idin abuuray min nafsin idinka abuuray nafsad nafsada oo waaxidatin mid keliyata waa aadam famustaqarun falakum waxaa idiin sugnaaday idinka mustaqarun makaanu sugnaansho yacni mustaqarun ficilkeedu waa istaqara waa maa zaada cala hulaathi hulaathi waa ka badan yahay istaqara wixii marka hulaathi ka badanee ficil ah marka la rabo masder miimi ah iyo daraf miimi ah in laga sameeyo ismiga mafcuul ismiga mafcuul ayaa waxaa looga dhigaa marka ismiga zinata zinata ismi mafcuulihi ayuu ku imaana istaqara bou ahaa mustaqarun waa ismi mafcuul wasnigiis waay mustaqarun kaasaa marka wuxuu noqonayaa makaanu sugnaansho waqti sugnaansho iyo sugnaansho masder saddexdaba saas unbay ku imaanayan hadda marka fa mustaqarun laba qira oo sabciyataani baa ku jirto fa mustaqarun quraa'da badankooda aqriyeen abu camarna wuxuu aqriyey famustaqirun fa mustaqarun marka la yidhaha falakum waay waxaad idinku leedihiin mustaqarun makaanu sugnaansho adigan bani aadamka mani baad ahayd mar soo maaha manidaasi marka meelay ku sugnaatay meel celiso oo ilaahay ugu talagalay ayay ku dhibcaysaa oy gaaraysaa halkaas markay gaarto waa xirmaa markay xirantana ilaahay meeshaas ku korina ilaa bani aadamkan ordaayo laga soo saaro soo ma aragti marka mustaqarun fil arxaami waayo marka wa mustawdacunna waxay noqonaysaa marka fil aslaaq inta aadanba guursanin adiga waxaagii ay dhabarka ku jiraan bani aadamkii marka waxaa weeyaan manida laga khalqay qaarkeed dhabarkaa looga tegay lagu dhaafay oo mustawdacun ku laga tegay mar meeshaa lagu ammaaneeyey mar haddii lagu ammaaneeyey waa laga soo kaxaynaa marka markii ilaahay doono ka soo kaxaynaa marka fa mustaqarun wa mustawdac waa kaas marka khabaraa la qadaraa isagana mubtadow noqona fa mustaqirun haddii la akriyana fa minkum idinka waxaa idinka mida mustaqirun mid sugnaanayo raximka ku sugnaanayo yaa idinka mida ama qabriga ku sugnaanayo sidii la dhahaba tafaasiir badan baa ku jirta wamustawdacun kulli waa laysla akriyay daalka waa kordhigan yahay wamustawdacun walakum waxaad leedihiin mustawdacun meel lagu ilaaliyey oo lagu dhowray oo lagu waloo loo wadaaco dhigay yaa marka aada leedihiinoo waa dhabarkii qofka biyihiisii marka halkaasi kasoo bilaabmayaan ama muhim u ah samaysankooda qad xaqiiqadahe fasalna alaayaati aayadihii baan kala dhigdhignay liqowmin baan u kala dhigdhignay yafqahuuna wax kasayaan oo wax fahmayaan wa huwa aladii anzala min asamaai maa-a wa huwa alle aladii allihii ooyaan anzala dejiyey min asamaai samada xaggeeda kasoo dejiyey maa-an biyo faakhrajnaa waxaanu soo bixinay bihi bilmaa-i bihi waxaanu kusoo bixinay nabaata kulli shayin shay walba dhirtiisa faakhrajnaa waxaanu bixinay minhu min almaa-i biyaha xaggooda ama minhu min annabaati dhirta xaggeeda waxaanu kasoo bixinay khadiran kuwa cagaaran cagaar yacnii dhir cagaaran ayaanu xaggeeda kasoo bixi biyihii aanu xaggooda kasoo bixinay ama dhirtii xaggeedaana waxaanu kasoo bixinay dhir qoyan oo cagaaran kaas oo nuqhriju minhu yacnii aan kaas oo nuqhriju aan bixinayna minhu xaggiisa xabban aan kasoo bixinayna xabad xubuubtan marka xabaddu waa dalaga xabadda oo mutaraakiban iskorkor saaran oo iskoraankorsan wa min annakli geed timireedkii xaggiisa min dalcihaa fiideeda xaggeeda qinwaanun ayaa ahaatay laan laanta oo daaniyatun dhow oo aayar qofka isagoo taagan un uu soo goosanayo geedka timirta mararka qaar waa gaaban yahay isagoo gaabanuu dhalaa isagoo gaaban buu dhalayaa marka waa laacayaa qofkii dheer waa soo degsanaa ayb marka qinwaanun daaniyatun wagayru daaniyatinna meeshay ku jirta iyo midaan la gaari karin in la fuulo maahan oo jaranjaro iyo sallaan iyo wax loo isticmaalo wa jannaatin baan soo saarnay oon biyahaas aanu kusoo bixinay sababtooda beerayaalo beeraha oo min acnaabin cinab ka ahaaday oo cinab ah iyo wazaytuuna ayaanu soo bixinay zaytuun zaytuunkii warumaana ayaanu soo bixinay rumaankii baan biyaha kusoo bixinay mushtabihan xaal uu yahay midkii isku eg waraquhaa caleenteeda isku eg wagayra mutashaabihin xaal uu yahay ku aan isshabahaynin miraheedana mirahoodana aanu isshabahaynin unduruu fiiriya ilaa hamarihi mirihiisa fiiriya awala maa maa yuhmir marka ugu horeeyo ou miraha soo baxaayo bal mirihiisa fiiriya idaa goortii ahmara uu miree uu miraynayo marka uu miraynayo miraha uu soo saaro awalka bal fiiri wa yancihi wa ilaa yancihi bisle bisaylkiisana bislaadkiisa xaggeedana bal fiiri markuu bislaadana miraha bal fiiri markuu soo baxayo mirahaas eeg markuu bisaylka ku dhammaadana sida uu yahay bal fiirin cajaa-ib waay marka ina fii dalikum kii naas dhexdiisa waxaa ahaaday la aayaatin aayaad baa calaamaad waxdaaniyada alle qudrada rabbi tusayso ayaa ah liqowmin qolo ayayay u ahaatay yu'minuuna rumaynayaan halkanna marka dee beerihii iyo waxyaabihii ku tacalluqay buu rabbi uga warramay aayadahan oo kalena waa soo marnay qaar lamida faakhrajnaa minhu faakhrajnaa waxaanu soo bixinay minhu min annabaati dhirta xaggeeda khadiran dhir cagaaran ayb nuqhriju minhu istinaafna waa bannaan yahay sifo oo khadiran laga sifeeyana waa bannaan tahay nuqhriju kaa cagaaran oo nuqhriju aan bixinayna minhu xaggiisa ama nuqriju waan bixinaynaa minhu xaggiisa xabban ayaanu kasoo bixinaynaa ab xabad xabadda oo mutaraakiban iskoraankorsan oo isfuushan wa min annaqli khabar muqadam wa min annaqli geed timireedkana min dalcihaa ka bedel min dalcihaa fiideeda qinwaanun ayaa ah fiideeda laana ku taalo laanta oo daaniyatun dhow iyo tu aan dhoweynba wa jannaatin baanu fa akhrajnaa bihi bilmaa-i waxaanu kusoo bixinay jannaatin beerayaalo min acnaabin cinab ah wazaytuuna baan kusoo bixinay zaytuun zaytuunku marka guwaafaha maaha kan oo soomaalidu zaytuunka u taqaano maaha kan juwaafa la yihaahdaa zaytuunku isagu waa olive olive a luqadaha afkaas qalaad lagu yihaahdaa marka zaytuun isagaa la yihaahdaa waana midka saliidda laga samaysto oo qudaar ahaanna waa loo isticmaalaa oo qudaartan cagaaran uu ka mid yahay laf ayuu leeyahay waa cagaar madow anwaacuu kale leeyahay waana geed aada u faa-iido badan oo u barako badan warumaana rumaankii ayaan ayaanu kusoo saarnay biyaha kor ka imaanayo geedka rumaanka waa la yaqaan mushtabihan xaal uu yahay midkii isku eg eg geedaha waa isku eg yihiin ale caleemahooda geedaha qaar baa caleemaha iska shabaho wagayra mutaa mutashaabihin xaal uu yahay kuwaan isshabahayninoo xagga dhadhanka waa ku kala miraha waa waa kala duwan yahay ama rumaankii laftiisa warqadaha caleenta iskaga eg mid walbaana kan kale ku dhadhan ma aha midaa aada u macaan midaa dhanaan ah midba si waa unduruu fiiriya ilaa hamarihi mirihiisa fiiriya idaa goortii ahmara uu mireeyo awala maa yuhmir marka ugu horeeya uu miraynayo bal mirihiisa fiiri siduu u yaallo waa cargo dabayl kasto cayayaanka ma u adkaysan karo marka ugu horreysa oo soo baxaayo walidaalika waa in buufisaa lala daba taagan yahay waxbaa laga jafaa mar walba uun waxaa lagu hayaa dadaal wayancihi wa ilaa yancihi bisa bislaadkiisa intii ka-ana fiiri marka uu bislaadana fiiri marka waa ishaystaa ina fii dalikum kiinaa dhexdiisa waxaa ku sugan laayaatin aayado ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa tusay liqowmin b ayay aayaadkaa yacni ugu sugan yihiin yu'minuuna rumaynayaan wajacaluu lilaahi shurakaaءa aljina wakhalaqahum wajacaluu lilaahi wajacaluu waayyewaxay ka yeeleen aljinna jinnigiibay waxay ka yeeleen shurakaaa bay ka yeeleen kuwa ilaa wax la leh lilaahi alla wax la leh bay uga yeeleen jacaluu marka jacalada laba mafcuulay qaadanay ka hore waa aljinna ka kalena waa shurakaaa lilaahina shurakaada ku tacalujiba wajacaluu waxay yeeleen aljinna jinnigiibay waxay ka yeeleen shurakaaa kuwa shurako ahoo lilaahi alla shurako laa bay uga yeeleen marka jinnigiibay alle la wadaajiyeen cibaadada wixii ilaahay keliya ou lahaa marka kuwan jinniga wax u qalayo u gowracayo weyneynayo oo yacni kuwayaalkaas carabtuna waa taqaana oo iyagu markaa dhahayo cudurkiini waa la arkay caafimaadkiini hala arko kuwa noocaa iyo kuwa jinniga magan galo oo waxaan booranaha iyo mingiska iyo waxyaabahaas oo dhan waa wixii ilaahay lahaa oo jinni la siinayo wajacaluu wajacaluu ljinna jinnigiibay waxay ka ictiqaadiyeen shurakaa bay ka ictiqaadiyeen kuwa wax lale lilaahi alla wax lale bay ka ictiqaadiyeen jacala bimacnaa ictiqada oo kale ficlulqalbi bay iska noqone tasyiirka waa laga fiican yahay in laga dhigo walxaal bay sidaa yeeleen qad khalaqahum allana uu abuuray oo jin uusan abuurin iyadoo alle keliya abuuray ayay jinni aan abuurin bay wax ugu dareen wixii ilaahay lahaa bal dulmigaas arka adduunyada dulmigaasay rabtaa inay xurnimo u arkaan in ilaahina abuuray keliya la caabudana jajuub inay ka dhigaan caqli foorara miyuusan ahayn caqligaas ilaahay wax abuuray keliya hala caabudana dhibaato iyo jajuubaa laga dhigay ilaahay keyrkiis oo aan waxba abuurin in la caabudana war dadka iska daayaa lagu leeyahay caqiidadooda faraha uga qaad nin walbaa wuxuu raba ha aamino ha adiga ku daba dhigay foolxumo waayo marka ilaahay wuxuu leeyahay jinnigii bay sidaa ka ictiqaadiyeen allay wax ugu dareen walxaal qad khalaqahum allana uu abuuray iyaga alla abuuray wa kharaquu lahu waxay u been abuureen alle baniina wiilal iyo banaatin gabdho bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay ku sugan yihiin oo waxay yidhaahdeen kuwana almasiixu ibnullaahi bay dhaheen waqaalat ilyahuudu cusayrun ibnullaahi waqaalat innasaara almasiixu ibnullah mala mushrikiintana waa tay dhaheen almalaaikatu banaatullaahi ayb wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaban walaqad calimat اljinnatu inahum lamuxdaruun suuratu saafaadan ugu tegaynaa in shaa allahu subxaanahu ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka hufan watacaala allah sarreeyo camaa kiibuu ka sarreeyaa xaggiisa yasifuuna rabbi ay ku tilmaamayaan waxa ay rabbi ku tilmaamayaan allah waa ka sarreeyaa waana ka hufan yahay badiicu samaawaati huwa alle badiicu samaawaati waay ciraryaalo kan amaamuday oo isaga bilaabay meel isagoon ka fiirsanin waalardi dhulka kan abu yacni abuuray oo bilaabay waay oo aan isagoon meel ka fiirsanin annaa kayfa sidee baa yakuunu lahu alla uu uga sugnaanaya uu ugu sugnaanayaa waladun ilmo walxaal lam takun aynan u ahaanin lahu lilaahi alleh saaxibatun xaasba aynan u ahaanin sidee baa alle welad ugu sugnaanayaa xaasba isagoo aynan u sugnaanin wakhalaqa alla waa abuuray kula shayin shay dhammaantii buu alla abuuray wa huwa alle bikulli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku cilmi leh oo ku ogaal badan waayo alle daalikum kiinaas allaahu weeyaan macbuudka xaqa lagu caabudo rabbukum rabbigiin weeyaan kan idin abuuray oo idin leh laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane rubuubiyadii uluuhiyadii waa taas waa islaazimayaan khaaliqu kuli shayin shay walba kan abuuray waayo isaga facbuduu caabuda hu isaga caabuda wa huwa alleh calaa kuli shayin shay dhammaantiis wakiilun kan ilaalinaya weeyaano raqiibun xafiidun ku ilaalinayo dhowrayo waayo shay kasta korkiisa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih